iyadoo doorashada waddanka ka dhacaysa sagaalka bisha agosto ee sanadkan labada kun iyo labaiyo labaatanka ay ka harsan tahay saddex toddobaad ayaa qaar ka mida shacabka magaalada gaarisa waxa ay ka hadleen waxyaabaha ay ka rajaynayaan hogaamiyaasha ay dooran doonaan haddii ay ku guulaystaan doorashada qaar ka mida dadkan oon kula hadalnay bartamaha magaalada gaarisa ayaa codsadeen in qofkii ku guulaysta doorashada uu wax ka qabto dhanka biyaha caafimaadka wadooyinka iyo weliba sidoo kale nadaafadda dhammaantood cusub ama kuwii hore ku sii jireen gaaris maxaan igala baahan development weyn ajendayaasha u waweyn afar baa ka mid ah afarta shay u weyn gaaris oo laga raba inay laga qabto alawal horta mid u horraysa maxaa waaye aad baan gaaris ooga liidanaa horta caafimaadka xaggiisa istibaalka weyna general hosbital zaa'id buberi low u yahy middeeda kale taas horta waan oga baahnay inay maarata horumar ay gaarsiiyaan midda labaad aan ka rabnaa maxaa waaye jidadka gaaris waa aragtay kismaayo rood waa kan waa wax hataa laba gaari aan isku dabamari karin every day iyo every nightba taraafiga maarata shiddaa ka jirtaa meeshan oo maaragtay waxay ka socotaa zaxmad cariiri ah waa meeshii jidka gaaris au weynaa ayagana hayweyga inay weyneeyaan oo barabaraha ay weynaayaan rabna maarata ama noo soo geli doonaan insha allah ninkaas ninkaasa soo geli madha ninkaas ninkaasaan dooranna madhahay laakiin ninkii soo galo maxaan rajayn lahaa inuu noo qabto ama nagu saacideeyo ama magaaladan wax noo qabta nooga bedelo marka hore horta waa caafimaadka midda labaad nadaafadda waay midda xigto biyihii waay biyihii dad way haystaan dadna ma haystaan runtaa fiican ma fahanteen biyaha inay noola soo saaraan jeclaan laha midda xigto midda saddexaad akhraskii kuwan kale oon keeni doonno oon annaga dooran doonno dhexdeenna waxa noo qabtaan isbeddel fara badan ah ka keenan magaalada waxaa ugu daran aan leeyahay laga qabto waxaa waaya biyola'aanta iyo waddada iyo shidaalkao kor noogula qaaday iyo raashiinka raashiinka hadduu shidaalka gacsay raashiin wax walba kor uu kaciyo midda ugu muhiimsan aan ka hadlayo shidaalka inuu hoos noogula dhigo masaakiin la soo doorto waxaan rabnaa si farxad ah inuu ummaddiisa uu wax oo u qabto uu siduu wax oo u qaban lahaa uu falkeeda u galaa uu noqonin nin la soo doortay oo magaaladiisna waxba ka ogeyn inuu noqdo ma rabno banayaasha iyo embiyaasha iyo sanatayaasha iyo ugu mareebka wixii alla wixii soo galna aan dooranno xaq bay u leeyihin aan u leenahay gaaris inay biya inaga kaafiyaan webiga gannaano mare waa kuu qulqulayaa waa meesha gaaris biyaha ugu weyn waa tan daamska gaaris u weyna biyaha laga soo qabto waa kan maalin walba anaga markuu roob da'ana biyii weyn ugu soo fatahan khasaare badan bay noo geystaan biyahan dhaar walba khasaaraha noo geynaaya oona aan ka oomannahay musharaxiinta soo gelaayan maxaan rabnaa inay maaragtay ay taa naga kaafiyaan haddana maxaan ku dadaalaynaa annaga wanaainjiga gaaris yaana noqonin ari abqa loo daadiya camal ahaan yaana noqonin kilaa mutakano maskiyo naakana maajo naakana akiili eydaa uu kii hore ku jiro eydaa ku cusban hadduu soo galo tutege shantaasana muxuu qaban karaa diblomatka biyaha waddada iyo maaragtay istibaalka midda saddexaad waa tacliin hadalka shacabkan ayaa ku soo aadaya iyadoo musharaxiinta u tartamaya kuraasta kala duwan ay ballamo u qaadayaan bulshada ay codadka ka doonayaan bishaar axmed dhaqane warbaahinta star garisa